bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu dhegeystayaal hiraafaela meloobi shiroogtan iyo suubanil daratanba akdhawaada warka hiraanimo idaacadda raadiaha baydhabo singhaata qodobada warkahananka doorkaron hiraamnimadan haddii ilaaraalo kunadhiisin dhugunsu doontan weliba ku mid ahaa ardayda jaamacadda balasma ee magaalada baydhabo oon fadheeda imtixaan finalka ee jaamacaddaas dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in la askareyna ciyaalka yaryar ee soomaaliyeed militariga soomaaliya oo sheegay in ay dileen xubno ku tirsan al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in reed unfuraas safaaradda kenya madaxweynaha hirshabeelle oo xilkii qaadi mid ku mid ah gudihiisa wasiirada saasoo kale maamulka hirshabeelle oo ku hadlaya colaadbeeleedyada dowladda koonfur africa oo buriday dumaasiin dhaladii malaawi saasoo kale ah tobaneeyo qof oo laka dilay duqeen lalabaagsi isbitaal qodobadaas iyo qodobadii kalean korraya warkaana ku dhegeysto doontaan insha allah hiraafayle dhegeystayaal weliba waa hiraabnimo axad ew taariikhdan ka beeganta tumisadeeda bili lixaad ee juun sanadda lamada kun iyo labaatii kowda dhegeystayaal ka dhawaada warkii oo faahfaahsan dhegeystayaal ardayda jaamacadda balaasma ee magaalada baydhabo oo fadheed imtixaan fiinalka ee jaamacaddaas maamulaha jaamacadda balaasma ee magaalada baydhabo ayaa maanta u daafuray ardayda fiinal exaamka ee jaamacaddas balaasma lix boqol arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo wax ka baranayay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaas ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka maamulaha jaamacadda balaasma ee xarunteeda magaalada baydhabo master xuseen cali nuur ayaa u hambeliyeeyey ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka waxuuna alle uga baryey inuu u fududeeyo imtixaanka
bismillahi raxmaan raxiim may banin bilaawaday geeka final examkii ardada jaamacadda balaasmo guud ahaan may baan ku hambalyeeyey dadaalkii oo muujiyeen dadaalkii dheeraa halgankii dheer ayaa waxaa ka jiraan yaan ka hambalyayan guud ahaan ardada imtixaanka geegan fadhaatimay ba lana hambalyo hambalyo hambalyo lana dhinaca kale maamulaha jaamacadda oo hadalkiisa sii wataa waxa uu baaq u diray ardayda fanfoorada oo sanad dugsiyeedkan ka soo baxay dugsiga sare isagoona ugu bishaareeyey in sanadkan ay qaadan doonaan scholarship mayba hadhowaayan ardada dugsiga sare ha ku qalin jibiye sanad waxbarasheedkan inay jaamacadda fursado badan hayta fursadadaas oo ah jaamacadda biyas scholarships iyona waqtisho marro bilaawada doona dhammaantiyo ardada mayba lana ku qaybgal fayla insha allah mayba siin hayta jaamacadda scholarship oo fursado badan yaa siin abuurtay insha allah ku faa'iidaysada qaar ka mid ah ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka jaamacadda balaasma ayaa ka hadlay dareenkooda weliba ku guda jirna warkii raabnimo idaacadda raadiha baydhabo dhegeystayaal wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya abukaata xasan xuseen xaaji ee weliba uuse sheegay in dowladda dadaal badan ku biyahaysa sidii lanku horseeda lahay caskareynta ciyaalka soomaaliyeed wuxuuna markaasayti ku qaybgeliyey khudbadna ku jeediyey munaasabad la ku xusaayay inaa tumci lamada bili lixaad ee juun oo maalin shalay hayti ka dhiiday magaalada muqdisho taaseyti oo markaas hayti munaasabada xuska inaa ka hortaga caskareynta ciyaalka walibana uuse ballan qaaday in ciyaalka markaaseyti heli doonaan walaa waajibka eh, oo markaas dowladda saaran
Eh, maanta kulankan in shirkan lagu qabtay ayadoo lagu weyneynayo maalinta ka hortagga shaqaalaynta caruurta waa arrin aada muhiim u ah Eh, marka u horeysa si aan islu fahamno caruurta waxay yihiin iyo shuruucda dalka waxay ka qabto dabcan dabcan eh, caruurta xuquuq fara badan bay leeyihiin xuru- xuquuqdoodana waxaa lagu xusay eh, shuruucda caalamiga ah iyo shuruucda maxalliga ah oo ugu weyn yahay dastuurka kumeel gaar qodobka labaatan iyo sagaalaad waxaa lagu taxay waxyaabaha xuquuqda caruurta ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay leeyihiin inay helaan cuniga markuu dhasho waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysaba magac oo fiican shareecada islaamkana ay qabto in la siiyo magacaas waa magaca la rabo inuu ku noolado adduunyada intuu joogahay jooga eh, joogayo oon lagu yaqaano magaca waxaa soo xiiga in la siiyo ee nationality dhalasho agaasimaha ka socotay gabadha walaashayd way sheegtay in eh, identity ay u baahan yihiin baasboort mise waraaqa aqoonsi ah cunugaas
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed weliba howlgal qorshaysan sacadula dhaaf iyo kufuliyana deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose milisiti oo la sheegay in iyo ku sugnaa xubno ku tirsan ururka al-shabaab howlgalka weliba ciidamadaasi gaar an kufuliyana tuulooyin dhodhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose sida tuulooyinka busley iyo buule alundi saraakiilla guutada tumiya afarta oktoobar ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa weliba warbaahinta in sheeganaa in howlgalkiiyo ku dileen todoba dagaalmiyahan oo ku tirsan ururka al-shabaab saasoo kale weliba iyo sheeganaa in howlgalka ushayko guriguri lanka baaray inkastoo yonjarna walyaabo markaas howlgalkaasetiyo qobqowdan iyo bandhigeen ugu dambeyn saraakiilla guutada tumiya afarta oktoobar ee xoogga dalka soomaaliyeed weliba iyo sheeganaa in howlgalada ayo darara doonan ilaa inta tuulooyinkan dhow deegaanka janaale ay ka saareen al-shabaab inta badan degmooyinka iyo deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyo weliba ciidamada dowladda kufuliyaan howlgallo shalduwan habahaato mararka qaar weliba weerar kadisa markaasi kula kulmaan ururka al-shabaab dowladda federaalk ee soomaaliya weliba kenya ee lankabaaqay inay markaas furto safaaradii soomaaliya islamarkaana iyo hanagda safiirkii ama xiriirkii diblomaasiyeed ee lamada dal ee horey in xumaadi warquraal oo kubahi wasaaradda arrimo banaanka soomaaliya weliba saasoo kale laga sheegay in soomaaliya furi doonto safaaradda nairobi islamarkaana ayaa naga doonta xiriirkii iyo diwad shaqeyntii kenya wasaaradda arrimo banaanka soomaaliya weliba ammaantiya bandhikaasi wasaaradda arrimo banaanka ee jamhuuriyadda kenya sharaftana in lataa in dowladda federaalk soomaaliya caadi ka dhigtay xiriirka diblomaasiyeed ee lamada dal ayaa la keenay qoraalka wasaaradda saasoo kale wasaaradda arrimo banaanka soomaaliya welibaan ka baaqday kenya in reed anfurta howlasha diblomaasiyeed ee soomaaliya dowladda federaalk soomaaliyana iyo furi doonta s- eh, siireed ah, kanagada ee wadashaqeynta safaaradda kenya soomaaliya bilii disembar lamada kun iyo labaatankii weliba ayaan jartay xiriirka diblomaasiyeed ee lalahayd kenya iyoona markaas ka eedayti nairobi in si joogto eh in ka xadgudubtay madax banaanidii balse weliba reedan nagtay xiriirka diblomaasiyeed ee lalahayd nairobi shantii bilii ni- maajo iyoona markaas dhexdhexaadiyay dowladda qatar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen weliba xilkii ka qaaday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle xasan maxamed cilmi qoraal ha ku bahiya xafiiska madaxweyne guudlaawe welibaa lakashaaci sababaha markaasi welibaa lankashaacine sababaha sheen xilli qaadistii on markaas injarna mas-uul kale oo markaas madaxweynaha hirshabeelle uusi magacaabo hilkaaseyti xilli qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaab xuseen iyo welibaa markaas kusuubi wasiir ku-xigeenkii wasaaradda amniga welibaa ku toosisay xilli shalay baraha bulshada la kafaafiyay qoraalka haweeney sheegtay in beesa dhan kun iyo shan boqol usaka aami infisa infisa turki uusa markaas sansaarow wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka hirshabeelle xasan maxamed cilmi ee xilqaadista lakusuubi yo ilaa hadda uun ku hadalna xilqaadistaas iyo weliba qoraadada laku wareejiyahay baraha bulshada isla hirshabeelle ku guda jirnay wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle cabdikariin cali nuur iyo weliba uuse bogaadiyay dadaalada nabadeenta ee ku darara degmada matabaan ee gobolka hiiraan taaseyt oo si wadajir ah in isku kaaladahay maamulada galmudug iyo hirshabeelle oo garabka helo odayaasha dhaqanka beelaha wasiir cabdikariin weliba uusku bogaadiyey odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed dadaalada xakameynta ee nabadeynta ee lamaaday maalmood ee laadhaafi beelaha iyo kaaladahaan maamulada matabaan iyo guriceel ee galmudug iyo hirshabeelle iyo ku wadeeg magaalada matabaan ee gogolada nabadeynta iyo kadarartii wasiirka weliba hooste ka xariiqay in iyo wasaarad ahaan ku qeyb qaadan doonaan dadaalada nabadeynta taaseyta oo qeyb ku ah ujeedka geeka beledweyne markaas wasiirka usanderi sida warshey markaas ka sheegay saasoo kale xalkudeerowka dadaaladii duleedka magaalada beledweyne ku dhiyay weliba wasiirka hadhawaa uu soo tilmaamay in dhowaan shir dhamaystir howlo dibheshisiinta laksheeno doona beelaha wasaaradda weliba ay sheegtay in si gaare iyo in iska xil saari doonto howlaha dibheshisiinta beelaha dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka dibheshisiinta iyo weliba wafduu soo gaamiyey oo qeyb ku eg mas-uuliyiin ku darara wasaaradda arrimaha gudaha weliba magaalada beledweyna yoandirana dhamaystirka howlaha dibheshisiinta ee ku darara degmooyinka matabaan iyo beledweyne meel dhegeystayaal warka hiraabmasiin ku hay weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo aan ka dambeyntii dowladda koonfur africa weliba dumaasiin dhalday dalka maali ee kusugan duleedka anqaaday kusugan dalshe anqaaday anqobatay tum-i anqobatay todobaatii lama saacad gudahasho dalka ka baxan sababto weliba laga sheegay in dumaasiintan qaarasho laka heli dembi ah inay ku lug lahaanka ganacsiga daroogada canshuurta lanqaadan ee khamriga iyo weliba alkolaha oo dalkaasayti laka mamnuuciyey wasiirka arrimo banaanka iyo xiriirka caalamiga ee koonfur africa waliba sheegay in go-aankan qaadan kureed maalmo iyo baaritaan wadan welibana saasoo kale xusay in dulmaasiinta iyo qoysas jabadalka markaasi ka baha doonaan qoraalka kubay wasaaradda arrimo banaanka malaawi welibaa laka sheegay in tallaabadan yaqaadii briteria ee tamid shalayte ah islamarkaana munaasabad kahayna qiyaamka dulmaasiinta ee malaawi dhini kale wadweynaha caafimaad iyo bukaan yelka dili duqeen mudaafic oo markaas la firsi isbitaalka yaala degmada afrin ee waqooyiga dalkaas oo markaasan dhow xuduuda turkiga inkiyaraan tumi saddex qof oo lama kumid ahayn shaqaalaha caafimaadka yelka dili duqeymahaas meelo labaatan todoba kalena markaasi tele ka dhaawacay hay-adda mareykan oo taageero adeega caafimaadka siyaasa xarumaha caafimaadka ee deegaanada mucaaradka ama deegaanada mucaaradka ee sheegay in lamaganta lalabeegsi isbitaalka al-shifa ee kayaala degmada afrin hay-adaha sayti oo laka magacaabo na the syrian american medical society weliba markaas sayti iyo sheegtay in duqeymaha sayti laku burburiyay qeybaha gargaarka deg dega bukaanada iyo qolka haweeneyga markaas haweenka markaas ku umulayan ee isbitaalka warbixinta hay-adda weliba laku xusay in duqeymaha sayti laka dilay sumi saddex qof oo lama kumid ahaayeen shaqaalaha caafimaadka iyo daraawal wadiyey baabuurka ambalasta ee isbitaalka waana laka dhaawacay labaatan todoba qof oo tumi koo ku mid ay ka tirsanyiin shaqaalaha isbitaalka la duqeeya dini kale macad jihada sida rasmiga ee markaasan ka dambeeyay duqeymaha sayti oo markaas ladabeegsi isbitaalka xili ciidanka dowladda syriya iyo maleeshiyaadka ama kurdishka ee turkiga taageerow markaas sayti lakaraad rooga nawaaxiga ee degmada afrina warkii dhegeystayaal aysan kudhuunsaasnida caddi raadiyaha baydhabo heraabtan intani kudhunyaha